Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cali Yuusuf ayaa magaalada Jowhar uga qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayo mashaariicyo horumarineed oo laga fuliyay deegaanada Hirshabelle, kuwaasi oo ay ka mid yihiin hirgelinta ceelal biyood iyo dhismayaal xarumo caafimaad. Munaasabadda waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle, Xildhibaano iyo marti sharaf kale. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle, Cabdi Daahir Guure Korore ayaa ka warramay ujeedka ay u qabteen munaasabadda.
ujeeddadeena koowaad waxay ahayd inaan wasaaraddeena arrimaha gudaha federaalka ku casuulno caasimadda dadkeena annaga aan maamulana inaan barno wasiirka si loo gaaro himilada iyo horumarka iyo dhaqdhaqaaqa loo socdo iyo meesha dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowladda hirshabelle hidigsanayaan inay arkaan madaxda qaranka qeybo ka mid a halkan waxaan idinku casuulnay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo xildhibaan qaran annagoo qorshaheenu uu yahay inaan bulshadeena tusno dowladda sida u socota iyo dhanka loo jeedo waa mahadsan yihiin odayaasha dhaqanka iyo qab- qof kastoo kasoo qayb gala halkan Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyay bandhigga mashaariicdan horumarineed.
wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose waxa ay soo bandhigtay annaga waxaan goobjoog ku ahayn wax kasta ay qabanayso Een, haddana in wasiirka iyo wasaaradda arrimaha gudaha in loo soo bandhigo waxqabadka iyo horumarka ka socda hirshabelle waxay noo tahay wax weyn
degmada jowhar waxay u heelan tahay in hanaan kasta oo dowladda in, eh, u wanaagsan in ay hirgeliyaan nasiib wanaag waa dad u dhashay ama ku dhashay degmada jowhar kulleh caruur iyo maxaa la dhihi jiray iyo hanti badan sida loo soo xuli ayaad ka garanaysaa kala dambeyn iyo walaaltinimo iyo isjaceyl dowladnimona leh waxaan rajaynaynaa degmada jowhar in la garab istaago En, eh, run ahaantii maanta farxad gaar ay noo tahay En, eh, adna waxaan ma- magaciisa aan kaa rajaynaa in farxad ku noqoto abdicabdisalaam waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in aan prestatiinkii kii ay soo jeedisay wasaaradda aan aad iyo aad uga helnay Eh, wasiir waxaan ku leenahay wasiir xoosh soo dhowow Wasiirka Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cali Yuusuf ayaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle looga mahadceliyay bandhigga mashaariicdan horumarineed.
runtii waan ku ammaanaya taasina waxaa sabab u ahaa leeyahay dad bulsho dowladnimo u buko iyo dad aqoon-yahanaa inay isxeleen sidaas awgeed ayuu xawaaraha maanta aan arkaya halka uu maraya sidaas ugu gaaraan leeyahay iyadana mar labaad waa idinku bogaadina in dadaalkaas la labalaabo munaasabadan oo ay ku qabatay magaalada jowhar wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hirshabelle waxa ay ku soo bandhigtay waxqabadkii sanadkii aynu soo dhaafnay ee labada kun iyo labaatan iyo afarta oo ay uga badnaayeen mashaariicyo horumarineed kuwaasi oo laga fuliyay deegaanada hirshabelle